kowda bisha labiyo tobanaad sannad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta cudurka aydiska adduunka munaasabad lagu xuseeyey xanuunka dilaaga ah ee h i v ayaa maanta lagu qabtay magaalada mandheera munaasabaddan oo ay soo agaasintay dowladda ismaamulka mandheera ayaa waxaa ka soo qayb galay dhakhaatiir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan agaasimaha ka hortagga fidinta cudurka aydiska ismaamulka mandheera doctor cabdi geedi ayaa sheegay in sannadkan ismaamulka mandheera uu hoos u dhacay cudurka aydiska asagoo xusay in sannadkan ay baareen ku dhowaad labaatan iyo toddoba kun oo hooyooyin ah islamarkaana cudurka laga helay hal dumar ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in hadda tiro u dhaxayso afartan iyo lix ilaa iyo konton qof uu ku dhaco cudurka sannadkii laba kun iyo labaatan iyo labadii dadkii aan baarnay markii la isku daray general populationkii oo ilaa dadka xadgudaha soo gooyna oo nooga imaadaya ay jiraan boqolkiiba waxaa markii aan baarnay ilaa toddobaatan iyo siddeed kun markii aan baarnay konton qof aan ku aragnay oo ku jiraan xadgudaha ka imaada maamayaasha uurka ah labaatan iyo labadii waxaan baarnay labaatan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo lixdan waxaan ku aragnay shan maamaan ku aragnay shan oo laba ka imaadeen etoobiya laba kun iyo labaatan iyo labadii waxaan baarnay soddon iyo kow kun hal boqol iyo toban iyo siddeed waxaan aragnay waxaan ku aragnay toddoba maama hadda inayn hadlahaaye laba kun iyo labaatan iyo afarka dhammaanhay hal bilbis ka dhiman tahay dadkii aan baarnay maamayaasha waxay marayaan labaatan taqriiban waxay marayaan labaatan iyo toddoba kun hal qof bis baan ku aragnay midda iyada waxay kutusi haysaa cudurka in hoos u sii socdo waayo laba kun iyo toban iyo saddexdii dadka aas ku dhaca waay oo general population dadweynaha waxay aan jiraan boqol iyo labaatan iyo kow maantana waxaan dadka aas ku dhaca waxaa waaya ilaa konton ilaa afartan iyo lix qof aan ku arkaynaa sanadka taas waxay kutusaysaa in shaqo weyn meesha ay ka socoto oo idaaradda caafimaadka iyo dowladda dhexe marka ay iskaashadeen aas cudurka hoos u socdo sidoo kale dhakhtarka ahna agaasimaha ka hortagga fidinta cudurka aidiska ismaamulka mandheera ayaa beeniyey islamarkaana cambaareeyey warar maalmihii ugu dambeeyey la isla dhex marayay baraha bulshada kaasi oo ahaa in mandheera ay kaalinta hore uga jirto hooyooyinka uurka leh ee qabo cudurka aidiska waxa uuna ku tilmaamay in warbixintaasi ay soo saareen hay-ado dhaqaale doon ah waxa uuna carabka ku dhuftay in hadalkaasi uu cabsi geliyey bulshada mandheera
hadda ka hor mar la joogo saddex wiig ilaa laba wiig idaacadaha waxaa ku jiri countiyaasha cudurka h i v aids oo haweenka uurka ugu badan inay tahay countigeenna waa hadal qalad waa qalad adaa lagu faafiyey bulshadan bulshada cabsi aan jirin baa geli warka iida ee bulshada cabsi baas geli masaajidihii baa laga sheegay culummadii waa sheegtay dadweynihii waa sheegay waa laysku dhexyacay waxaa la dhahay boqolkiiba hadda ay labaatan iyo lix maamo ay qabaan waxaanse waxayeen waa hadal qalad ah hay-ada ka raadsanhaya u n aid ama pefa ka raadsanhaya maalgeli ka raadsanhay ay faafiyaan waan u sheegnay hadalka iyada kandoqda baan dhahnay as accounti waan u qornay waan cambaareynayna waan beeninayna waayo labaatan iyo laba kun iyo labaatan iyo afarkii maadaama hal maamo bis aan ku aragnay bulshadeen la dhihaaya ilaa boqolkiiba waxaa la arki hayaa labaatan iyo lix waa hadal qalad ah marka bulshada waxaan u sheegaynaa hadalka iyada hadal qalad inaas ahay hadal documented aasaheen annaka waxaan ii sheegahaya maanta media waa documented waa waxaad aas artid aas gashid k d h s wax la dhaho lagu soo qoro ku qoran cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera